بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لولا المحاضرة يسكحك لحية طبان iyo toddobiyo toban waxa uu kaga ku soo qaadanayaa maayaadkan ay kaga warramayaan lix baab oo ah dalaaqa iyo lawaaxiqdiisa waa dalaaqii iyo shan baab oo ka mida lawaaxiqda macnaha waa laga bilaabo aayadda laba boqol iyo afar iyo labaatan laga gaadho laba boqol iyo koob iyo soddon toddobadaa aayadood waa furiinkii iyo shan baab oo raaca macnaheed waxa wey lix baab oo fiqiga ah oo kutubta fiqiga tafriicaadka laga warramayn badan baa uu wax ka xusi doono axkaamu dalaaq qeyb weyna aayaadka amaba suurat lbaqara oo qofku si fiican uu tafsiirkeeda uga bogtana diinta wax badan bay u fulaysaa oo muftaax ay u tahay waayo qaybtan hore ama afartan aayadoode yaryare hore koobkoobane hore waxay ka waramayaan dhaarti guud ahaanba iyo dhaarta dumarka laga dhaarto qaala allahu tacaala alla waxau uhi walaa tajcalu llaha rabbi ha ka dhigina magaciisa curdatan liaymaanikum curdatan wax idinka hor joogsada liaymaanikum waxyaabaha ka dhaarateen magaca ilaahay uu idinka hor joogsanin an tabaru inaad samafashaan yay dhaartu idinka hor joogsanin watattaquu cabsataanoo watuslixuu wanaajisaan bayna annaasi dadka dhexdooda intaasoo arrimood oo wanaagsanoo samayn lahaydeen waanu ka dhaarannoo samayn mayno ha odhanine sameeya oo ka kafaara guta wallaahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlo ogsoon laa yu'aakhidukum allah ilaahay idiinma qabanayo oo idiin ciqaabi maayo billaqwi fii aymaanikum bilaa macnaha dhaarihiinna dhexdhaca dhaartiinna bilaa macnaha ah taa la ydiin qaban maayo walaakin yuaakidukum wuxuu idiin qabanaya idiin ciqaabaya bimaa kasabat quluubukum dhaarta qalbigiinna uu u kastay ee dhaarnimo uga jeedeen wallaahu samiicun wallaahu kafuurun xaliim dembigu ilaahay dhaafaa uu dulqaataa liladiina kuwii waxaa u sugnaaday buu ilahay yihi yu'luuna min nisaa'ihim dumarkooda ragga ka dhaarta inaanay u galmoonaynin kuwaa waxaa u sugnaaday tarabusu arbacati ashhur afar bilood in la sugo oo loo kaadiyo bal waxa ay yeelaan fa in faa-uu haddii ay soo noqdaan oo islaantii uu ka dhaartay uu la kulmo u soo noqdo fa ina allaha kafuurun raxiim ilaahay dembigu u dhaafaa uu naxariistaaye kafaara gudkii uun ha bixiyo wain cazamu dalaaqa haddii ay furiin go-aamiyaanna fa ina allaha samiicun caliim ilaahay wuu maqlayaa waana og yahay oo waxba kama qarsoone meeraysi kale qofkuyuu keenin wey aayadda hore waxay ka warramaysaa dhaarta inaan la badinin sideedaba hadduu qofku sidiisaba ku bato afkiisa wax uu la sahlanaada marka inaad wallaha ilaahay carabka mariso oad ku celceliso oo aada ku rafato dilaal sayla ku raagay walluhu ku raftaa bay dhahan soomaalidu walluhu ku rafta marka inaad wallihii ku rafato oo magaci ilaahay qiima uu kula yeelan waayo waa edab daro waxaanay keenaysaa qofka dhaartaa bilaa macnahaa badsadaa dhaarta kalena inuu ku degdegi karo taasi waa mid marka waa tafaasiista aayadda la mariyey tafsiir ka mid ah macnuhuna waxa weeye walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum ilaahay magaciisa ha ka dhigina curdatan shay kabdhig u ah liaymaanikum dhaarihiina kabdhiga maxaa la idhaahdaa marka had iyo jeer la dhugtamayo waa shayga halkaa la soo dhigo ama kab ama muraayad ama waxuun marka la shiishayo ayaa halkaa lagaa dabeetana markaasa lagu gooli baadhaa daftaasu lagaga saaraa markaa wax loo tulaya maaha wax halkaa la dhigay waa wax dee lagu shiish baranayaba magacii ilaahay yuu heerkaa gaari yuu noqoni mid carabkiina sidaa ugu rasanaya curdatan shay kabdhig u ah iyo goolibaad liaymaanikum dhaarihiina magaca ilaahay heerkaa hagaarsiinina waaya macnaha kalena waxa weeye wixii samafal iyo wanaaga dhaartiyo idinka hor joogsani oo haddii aad samayn lahaydeen an tabaru watattaquu watuslixuu an tabaru waa samafalka watattaquuna waa la kacabsiga watuslixuu bayna annaasi dadka dhexdooda la wanaajiyo weye intaa haddaad samayn lahaydeen dhaartuiyo idinka hor joogsani oo ha odhanin haddii aan biri samayn lahaa waan ka dhaartay inaanan waxaa samayn haddaad shay taqwo aad samayn lahayd waan ka dhaartay igada haddaad dad heshiisiin lahayd waan ka dhaartay igada sidaa ha odhanina ee waxaad ka dhaaratay markuu yahay biri markuu yahay taqwa markuu yahay islaax bayna annaas sameeyo kafaara gudbixi nabigana calayhi salaatu wasalaam sidaasuu sheegayoo wuxuu yidhi mararka qaarkood bay dhacdaa inaan shay ka dhaarto dabeetana aan arko samayntiisa alla kacabsigu inuu ku jiro intoon sameeyaabaan ka kafaaro gudan sidaasaa markaa nabiga laftiisu sheegay calayhi salaatu wasalaam taa macnaheedu markaa waxa weeye walaa tajcalu llaha magaca ilaahay ha ka dhigina curdatan shay maanicah dhaabad ah idinka hor joogsada liaymaanikum ay linaxluufaatikum wixii aad ka dhaarateen magaca alla yuu idinka hor joogsana oo waxaa laga dhaartayna muxuu yahay saddexdan arrimood an tabaruu watattaquu watuslixuu saddexdan arrimood haddaad ka dhaarataan magaca ilahay yuu idinka hor joogsanina sameeya kii aad ka dhaaratay kol haddii khayr ku jiro sameeya kafaara gudbixi suuratu taxriim bilowgeedu waa mawduuca uu ka waramayo suuratu التحريم لما تحرم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلهي ويدين واجبية دارتنا وحكك حلالو بيساني شيء حلاشة كدارتين سماء يوم كفارة قد بحي وضعف كورن عشان مركي لعيبين رجي عيبين مستحباك منها abubakar qaraabo ahaayeen wuxuu ku dhaartay abubakar mar hadduu ninkii uu biilinayay ilantiisii ceebayntiisa inuu ceebeeye ka qayb qaatay inaanu biil dambe siinin annagii baabu naga dhammaan waayo biil dambe siin mayna buui kolka halkaasuu ka dhaartay ilaahay baa yidhi walaa ya'ta liulu lfadli minkum wasaca an yu'tuu ulilqurba yay ka dhaaranin dadka dheeraadka iyo haynta leh dadka qaraabada inay wax siiyaan ha ka dhaaranina alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum mayd aan jeclayn inuu ilaahay idinka dhaafo dembiga de idinkuna u dhaafo kuwa gafka idinka galay abubakar kafaaragudintuu dhaartiisii ka bixiyey ninkii biilkiisii wuu usoo celiyey waay waa birigii iyo taqwadii watuslixuu bayna annaas sababu nusuulka aayaddu wuxuu ahaa nin dhaarto saxaabiya dad isaystay inaanu dhex gelin war way nagu buuq bateen intaasaa dhaarigata inaanan idinba dhex gelin buuri aayaddu way soo degtay watuslixuu bayna annaas dadka dhexdoodaoo la hagaajiya waa arrin muhiima marka hadday kugu rabshad bataan hadday ku eedeeyaan oo ninkaagii wanaagga u jeeday ee samahooda iyo badbaadada ka talin waaye ay kuhaaan ka talinaya ay kudhahaan dhankaasu la safanyi way badan yihiin la qofku markuu heedo dow yahay dhanunbuu ciraya dadku had iyo jeer marka la dhexdhexaadinayo ciddaa dhexdhexaadinta marar badan bay yidhahdaan xaggan u raacsan yihi marka haddii ay taasi dhacdo waxbaha ka dhaaran haddaad ka dhaaratana sii wad islaaxa intaynu sharxi karayna malaa sharax macnaha aayaddo iyo rakiigoo adag awgeed baynu isu dultaagaynaa labadaa tafsiir baa la mariyey dhaarta magaca ilaahay ku badinina iyo magaca ilaahay uu idinka hor joogsanin wixii wanaagsana sameeya oo kafaara gudbixiya labadaa tafsiir baa la mariyey waaya haddaba dhaarta saddex qaybood bay noqotay xagga shareecadda yamiin laqwi wa yamiin lmuncaqiba wa yamiin lkhamuus saddexaasay noqota mid waxaa la yidhaha yamiin lagwi waa dhaarta bilaa macnaha ah midna waxaa la yidhaha yamiin lmuncaqida waa yamiin guntatay oo dhaarnimo looga jeeday wax mustaqbalka soo socdana laga dhaaranayo midna waxaa la yidhaha alyamiin alkhamuus waa dhaarta qofka naarta dhex dhumbisooo wax tegey ama wax cid dhex maray buu qofku ku xalaashanaya oo uu ku goosanaya waa saas wey marka yamiin lagwi ayaa halkan ilaahay uu ku sheegay iyo yamiin lmuncaqida dhaarta guntanta labadaa ta kalena xadiidka cadaynaya yamiin lhamuus oo halkan aan lagu sheegin dee nebiguu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waxaanu ku daray dunuubta waaweyn magacaana wuu bixiyey alkhamuus waa ta ismiga iyo dembigay qofka bartanka u gelinaysa qof dembi bartanka u galay sida biyahana naarunbuu bartanka u geli inaanu waxaa hebel igu lahayn ayaa intaa dhaar iga ta waa taad garanaysa de waata iminka dadku ay ka dhigteen hub ay ku goostaan dhulka dhulka iyo baloodhada iyo beeraha hubka lagu kala qaaday noqotay iminka markhaatigu marayo kii milkiga sheeganaya uu marayo alyamiin alkhamuus waa dhaarta aadka u khatarta badan wey ee qofka jaanjaamaysa aakhiriya adduunyadaba taasi waa taa haddaba tan labadanaa kale oo ilaahay uu ka warramo wuxu uhi laa yu'aakidukum allahu billaqwi fii aymaanikum dhaarta bilaa macnaha ah ee laqwiga ah ee dhaarihiina dhex dhacda taa ilahay idiin qaban maayo caaisha hadday fasirte waxay ku sheegtay inuu qofku idhaahdo laa wallaahi balaa wallaahi wallaahi saa maaha wallahi waa sidaa kana dadkii oo iska sheekaysanaya uunoo ereygan wallaha ay carabkooda ku soo dhaco arrebelow saa maha wallahi saa maha wallahi saasaynu yeelina yeeli mayna inaga dawalla ereygaasoo carabkii qofka iskaga soo noqnoqda iyadoo aanu dhaarnimo uga jeedin taa la idiin qaban maayo kafaara gudba iyadu ma laha laakiin tee la qabanayaa la tixgelinaya walaakin yu'aakidukum bimaa kasabat quluubukum ta qalbigiinna uu shaqeeyey ta qalbigiinna ujeeddo uu ka leeyahy ta aad dhaarnimo uga qasada weeye ya inaanan gabadhaydaa u tegin baa intaa walaegaya inaanan waxaa falin baa intaa walayga de waa tan kafaara gudka ilaahay uu tilmaamaya in laga bixiyo hore taa kafaara gudka la wey dhaarnimo qofka uga qasdayo dhaartii saasay noqotay wixii xaaraana dhaartuna sideedaba dee waxa ay wixii xaaraana inuu qofku sameeyo iyo wixii waajiba inuu ka tago dee dabcan iyana xaaraamuun hadduu ka tegayo taasi weeye ta kafaara guudka leh haddii shay marka horeba ka xaaraamaha uu ka dhaarto inaanu samaynin de hadalba malayada marka horeba ka xaaraambu wax ka xaaraanahaabuu kolka horeba ka dhaartayba de waaba marka horeba may inuu sameeyo umay banaanayn dhaartii guntamaysay oo xagga dumarka la xidhiidha maadaama axkaamtii dumarku ay soo socoto ayaa halkan ilaahay uu ka bilaabay intaa hore waxay ahayd baab alyamiin baabka dhaarta baabkan soo socdana waxa la baab liilaa haddaad imika kutubta fiqiga baadho baab liilaa baabka ka dhaarashada waa dhaar oo dhan maahe waa dhaarta dumarka laga dhaarto ee ninkii sayga ahaa ee wax qabay uu afadiisa ka dhaarto ayaa magaceeda waxaa la yidhaahdaa aliilaa ka dhaarasho ilaana waxa loogu bixiyey yu'luuna min nisaa'ihim halka aayaddu ay sheegtay baa looga magac qaabay ilaahay waxau uhi liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna min nisaa'ihim dumarkooda ragga ka dhaarta tarabusu arbacati ashhur afar bilood in la sugo maxay tahay arrintani ilaahan sawirkiisa iyo muuqaalkiisu waa cayn waa ninka oo afadiisii u mehersanay ka dhaarta afar bilood muddo ka badan afar bilood muddo ka badan inaanan kuu galmoonin baa muddo sanada ayaa intaa walla iga yahay buui marka arrintu ay caynkaa noqoto ayaa axkaamtan u yeelanaya waxaa la gudban sidaa aayaddu ay sheegtay kolka laba arrimood miduun afar horta afar bilood unbaa la sugayaa qofka afar bilood ayuunbaa la sugayaa afartaa bilood laba arrimood midun baynu ka rabnaa markay dhammaadaan inuu wixii uu ka dhaartay oo xaqii gabadhu ay ku lahayd uu sameeyo oo la kulmo iyadii kafaaradii dhaartana bixiyo waa mid hadduu ku adkaysto oo idhaahdo halkaygii horaan ka taagnahay waxaa la leeyahay fur haddaba islaantu ku luufluuf iyo leelleel ku jiri mayso cadilnaan maysee iska fur labadaasa khiyaar baa u yaalla dadku kala macangegsane labadiiba uu diiday wuxuu ihi furina maayo waxna fulin maayo til miyaa laga yeelaya laga yeeli maayo sharcigaa yaalla iyo qaanuun iyo nidaam dadkuna isu xuurtaysnaan maayo qaadigaa hal dalqa furaya markaa isagoo indhihiisu shan yihiinoo ay burburan yihiinoo soo eegaya ayaa hal dalqad baan kaa furay buu leeyahay heblaayo hebel waddaday cabbaysaa marka saddexdaa arrimood mid uun weeyey xikmaddu waa maxay kolka xikmad xikmaddan afarta bilood loogu qayday iyo xikmaddan saddexda arrimood loo kala doorgeliyay maxay tahay xikmadda afarta bilood loogu qayday waxa weeye waa inta la sheegay qur-aanka iyo tijaabaduba waa intay sheegeen ee gabadha iska caadigahay ay nin ka adkaysan karto nin ay ka samri karto oo dee qur-aankana ilaahay abuuray rag iyo dumarba afartaa bilood buu sheegay in la sugayo qadiyadii marar badan aynu ka warannay ee diraasadii markaa cumar bin khadaab uu sameeyeyna iyo dumarkii uu waraystayna sidaas iyaduna ku soo aroortay gabadhdii habeen geeraaraysa waa kii madiine ku soo maray cumar ninkeedii afar bilood ka maqan yahay muddu ka maqnaa mee kaba badan haddii uu waraystay arrinkiina waxaa markaa loo sheegay ciidamadii baxay dagaal tegay inuu ninkeedii ku jiro markaasay u calaancalaysa u hilowday inay ladaha oo inuu joogilaha caawa ay wanaagsanta dabeedna diraasadii uu baaday baaritaankii uu sameeyey waxa ay noqotay ruuxa dumari saddex bilood way sugi kartaa bilna way iska kadeednaan afartaa bilood baa ugu badnaan ayay yidhahdeen dumarka qaraar buu qaatay ah afartaa bilood wixii ka badan inaan ciidamadu maqnaanin ee ciidanka la bedelo ciidankoo frontline ku jira in dar kale lagu soo bedelo midbaa camshtariya dee xaraga ku maqana iska daada hadalkiisa iyo hawlo markuu afar bilood maqnaado aagga cid kalea lagu soo bedelaya kuwana islaamahoodii baa loo soo celinaya afarta bilood xikmadaasay ku fadhiyaan xikmadan saddexda arrimood qofkii loo doorgeliyeyna waxa weeye طibqan liqowlihi tacaala wacaashiruuhuna bilmacruuf ilaahay baa yidhi dumarkiina si wanaagsan ula dhaqma si wanaagsan ula dhaqma markaa sidii wanaagsanayda loola dhaqmayay bay tahay in ama si wanaagsan loo qabo qofkan xaqiisiiba la siiyo oo xaqiisii la siiyo kii galmada iyo kii gasiinkaba la siiyo ama dee la sii daayo xor ha ahaadee xikmadan markaa la yidhi saddexda arrimood ama fur ama fuli ama ha lagaa furo loo yidhina waa u dadaalid islaamtii loo dadaalayo waa xuquuqdii dumarka oo ilaahay fulinayo wey ee jaahiliyaddu ay ku duulaysa ta markaa ay tilmaamayaan labada aayadooda soo socdaa waa taa weeye taas wey xukunkiisu marka ilahan muxuu yahay ma wax banaanbaa ma wax karaahiyada ma wax xaaraanaba axkaam alkhamsiya muu qaadanaya xukunkiisu waa xaaraan tii ilaahay kuu xalaaleeyey ooridaada ahayd inaad tidhi xaaraan bayga intaas waa walla iga inaana saa odhan waa xaaraan wey waa sidii dihaarkii suuratu qad samic bilowgeeda kusugnaayo waa xaraam u ayuu noqonaya xukunkiisu lima tuxarimu ma axala allahu laka baa laynab waa lagu canaanta waayahay haddii haddaba aanu walla marin qofkani wax wallaa muu marin ee wuxuu ihi heblaayoy sideed bilood ku galmoon maayo waan kaa haajirayaa sideed bilood taasi arrin maaha de wax walla a muu marino kol haddaanu magacii ilaahay carabkiisa marinin waa iskala mucaamaloon karaa wax muddoo tixgelin lahi ma jirto labadan aayadood la qabso oo intaasay ka warramayaan qur-aanku waa baliiq waa kalaam rabbi waxa waa iijaaz erayo kooban oo macno ballaaran bixinaya wey intaasoo baaba iyo intaasoo axkaama erayadan kooban bay ka hoos baxayaan liladiina yu'luuna min nisaa'ihim kuwa dumarkooda ka dhaaranaya waxaa u sugnaaday tarabusu arbacati ashhur afar bilood in la sugo koow afartii bilood baynu sugnay way dhammaadeen maxaynala gudban haddaba waa labada soo socda midun fain faauu faina allaha afuuru raxiim hadday soo noqdaan ilaahay dembigu dhaafaa u naxariis xaggee u soo noqdaan ti islaanta wuu ka haajirayoo waa kii ku gacan saydae waynu soo laabtaa ilaahay si wuxuu ugu sheegayaa mudakara oo asturnaan iyo aadaab iyo fahamsiinba leh ayuu dadka wax ugu sheegaya hadday jimaacaan iyo hadday u galmoodaan iyo waxoo dhan waa laga fahmaya islaantii uu ku gacansayday kala dhaqaajiyeen uu ka jiitay gogasha hadduu dib ugu soo laabto baalkii laba gaclayntiisii uu ka wado dee ilaahay ka dhaaf dembigii ilaahay wuu ka dhaafaya laakiin kafaaradiina de way jirtaa kafaara gudkiina waynu raaciyaa marka fain faaw soo noqodku waa maxay maynu idhaahdaaba soo noqodku ma qowl baa mise waa ficil maynu idhaahdaaba waan soo noqday meel hoo doonaysadaa le hadalma mara soo maaha waan soo noqday iyo islaantii aqalka u yimaada iyo isagoo ag fadhiista arrin ku socon maayo fain faaw laysat kula dalik arrimahaasoo dhan ma aha ee waxa weeye waxbuu ka dhaartay oberationkii iyo fulintii uu ka dhaartay ha sameeyo kaasoo uu sameeyo baynu ka aqbali karaynaa soo noqodka aayaddu sheegaysa waaka alfay haada huwa aljimaac waa islaamtii uu ka dhaarto u galmoodo taasi waa qodob ilaahayna ka dhaar waana sida fiican wuu diiday soo maaha wain cazamuu alaaqa faina allaha samiicun calayh hadduu go-aansado furiinkana dee ilaahay wuu maqlayaa waa ogyahay wuu maqlayaa oo wuu ogyahay macnaheedu markaa waxa weeye intuu islaantii furay ma odhan doono maan furin iyo inuu wax malmaluuquu dee dafiro looma baahna ilaahay baa og oo maqlaya markaana wuu ku xilbaxaya ta saddexaad ee meesha ku jirtaana waxa weeye hadduu labadaba diido dee inta laaba la qaato markaa waa min alxaalaat allatii yutalliq ilmara alqaadi xaaladaha uu furo qaadigu had iyo jeer gabadha bay ku jirtaa xaaladani xaalat alibraar wa xaalat alfasi wa xaalat alilaa wakhtiyaashaas salqada urida wey wain cazamu dalaaq waa go-aan duu dalqadii ku qaato furiin bixiyo taana waa laga aqbalay saddexda xaalo wey marka aayaadkaa kooban labada hore iyo labadan dambe intuba waxa ay tilmaameen baabkii dhaar iyo baabka ilaaga la yidhaahdo waynu ka sii gudubnay waxaynu gudubnay markaa aayaadka shale ku xiga afarta aayadood isku xiga oo ka warramaya furiinkii iyo waxyaabaha raaci kara aan marka hore carabka marino qaala allahu tacaala eedaa waxa uu yidhi waalmudallaqaatu dumarkii la furay yatarabasna bianfusihinna nafahooda ha u kaadiyeenoo guur ha ka joogeen alaaata quruunin saddex jeer intay daahir noqonayaan walaa yaxilu lahunna uma bannaanoo xalaalu maaha dumarkaa la furay an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wixii ilaahay uu ku abuuray fii arxaamihinna riximkooda makaankooda wixii ilaahay uu ku abuuray inay qariyaan xalaalu maaha ee warka ha caddeeyeen in kunna yu'minna billaahi walyowmi alaakhir hadday ilaahay iyo aakhiro rumaysan yihiin dumarkaas qaara shahaadana iyo hadday yihiin wa bucuulatuhunna dumarkaa raggoodii dumarkaa la furay kuwii furay axaqu iyagaa mudan biraddihinna soo ceshigooda fii daalika intaa ay cadadbaxa ku jiraan ee aanay weli cadad bixin inay soo ceshadaan iyaga xaqu leh in araaduu islaaxan waa hadday wanaag u jeedaan kan furee loo fasaxay inuu soo ceshado waa hadduu wanaag u jeedo walahunna dumarkii waxay leeyihiin oo u sugnaaday mil ladii calayhina wixii iyaguba dushooda saarnaa bilmacruuf wanaag bay ku leeyihin xaqa lagu leeyahay mid laegbayana ragga ku leeyihin walirijaali raggii waxa u sugnaaday calayhina dumarkii waxa ay ku leeyihin darajatun dheeraad wax dheeraada bay raggu kusii leeyihin dumarka wallaahu casiizun xakiim ilaahayda awood iyo xikmadba leh aalaaqu marataan furiinku waa laba jeer furiinkay suuragal tahay in wax la soo ceshado waa laba laba marka ay wax dhacaan fa imsaakun bimacruuf soo ceshi si wanaagsan loo ceshado soo ceshado waa mid aw tasriixun biixsaan ama si wanaagsan oo ooridii loo sii daayo waa labadaas tasriixun biixsaan kol haddii la gaadhay wax ka sii dambeeyaa ma jiro walaa yaxilu lakum xalaal idin maaha raggiiow raggii wax furayow xalaal idin ma aha an taakuduu inaad qaadataan mimaa aataytumuuhuna dumarkii waxaad siiseen shay-an wax inaad ka qaadataan xalaal idin ma aha oo markaad afadii furtay inaad ku muranto wixii aada siisay ee meher ahaa iyo xuquuq inaad boobto xalaal kuma aha halkan marun baa lagu ogolyahay soo socda inaad wax qaadato oo ah ilaa an yakhaafa inay ka cabsadaan labadii qof mooyaane labadii isqabay weeye allaa yuqiimaa xuduud allah ilaahay xeerarkiisa iyo nidaamku u dhigay qoyska hadday ka baqdaan labadii qof inay fulin kari waayaan markaasoo kale inay wax kala qaataan waa bannaanta fain xiftum haddii aad ka baqataan dadkii agjoogayaasha ahaa iyo labadii isqabay allaa yuqiimaa xuduud allah ilaahay xuduuddiisa iyo nidaamku u dhigay qoyska inay fulin kari waayeen haddaad ka baqataan ka warwartaan falaa junaaxa calayhimaa labadan isqaba dushooda dembi ma saarna fii ma ftadat bih wixii ay isku furatay wixii ay iska bixiso dhib kuma jiro kol hadday iyadu sii socoto tilka xuduud ullah taasi waa nidaamkii ilaahay iyo xeerarkiisa falaa tactaduuha ha tallaabina waman yatacadda xuduud allah ilaahay nidaamkiisa qofka ka tallaaba iyo xaddu u dhigay fa ulaa'ika hum aalimuun kuwaas waa dulmi falayaan laba jeero horuu qofkii furay waanu soo ceshaday fain dallaqahaa buu ilahay markii saddexaad hadduu furo falaa taxilu lahu xalaalu ma aha ninka ah markii saddexaad kol hadduu furay min bacd markaas saddexaad kadib xalaalu maaha xataa tankixa jeero ay guursato zawjan hayra nin aan isaga ahayn jeero ay soo marto ilan saddexdii way ka dhammaadeen fain dallaqahaa kan dambe hadduu furo falaa junaaxa calayhimaa labadii qof waa ninkii hore iyo gabadhiiyo dembi ma saarna an yataraajaca inay isa soo ceshadaan ila kii dambe waa kan furay waa goorma in dannaa haddii ay u maleeyaan an yuqiima xuduud allah ilaahay nidaamkiisa inay ilaalinayaan wa tilka xuduud ullah taasi waa xeerarkii alleh yubayinuhaa liqowmin yaclamuun dad aqoonu leh ayaa ilaahay u caddaynaya waidaa dallaqtum unnisaa dumarkii marka ragow furtaan fa balaqna ajalahunna cadadbixii ay gaadhaan macnaha ku dhowaadaan afadii la furay markay ku dhowaato inay cadadbaxdo fa amsikuuhunna bimacruuf si wanaagsan u soo ceshada aw sarixuuhunna bimacruuf ama si wanaagsan isaga sii daaya walaa tumsikuuhunna dumarkii ha soo ceshanina diraaran idinkoo dhibaya si aa u dhibtaan soo ceshigu yuu noqonin litactaduu si aa uga xadgudubtaan xuquuqdooda taasiyay dhici oo xikmaddu ninku u soo ceshanaya ayay noqonin inuu islaamkii dhibaateeyo waman yafcal daalika arrintaa qofka sameeya ee u soo ceshada si ugu xadgudbo faqad dalama nafsah naftiisuu meel kaga dhacay islaamtaa intuu yeelay waxa ka weyn intuu tiisa yeelay walaa tattakhiduu aayaati illaahi huswan ilaahay aayadihiisa ka dhigina kuwa aa ku xadgudubtaan oo ku dheeldheeshaan husuwan kuwa aa ku ciyaartaan wadkuruu nicmat allaahi calaykum waxaa xusuusataan ilaahay nicmaduu dushiina yeelay waa nicmada diinta iyo nidaamkan wanaagsanee samaawiga wamaa anzala calaykum min alkitaabi walxikm iyo kitaabka qur-aanka ah iyo xikmaddu idiin soo dejiye axkaamta wanaagsane ku dhex sugan yacidukum bihi kaasuu ilaahay idinku waaninaya wuxuu idin farayo wuxuu idin diidayo waataquu llaha ilaahay ka cabsada waaclamuu ogaada ana allaha bikulli shayin caliim wax walba ilaahay inuu xogogaalu yahay ogsoon yahay waxa ay ka warameen nidaamka qoyska ama aynu nidhaahna ee axkaamta qoyska afar baab oo ka mid a baabka furiinka baabka soo ceshiga baabka khuluca iyo dalaaq kala iibsiga iyo baabka cadadbaxa baab dalaaq wa baab rajca wa baab alkhulc wa baab alcidda afartaa baab oo mubasad ahoo kutubtu aada uga warramaan safaxaad oo safaxaad ayaa aayaadkani ay soo ururiyeen waana aayaadka loo daliishado marka u horeysa waxa ilaahay uu fasaxay inuu furiinku jiri karo islaamka dhexdiisa furiinku inuu jiri karo oo laba siyood oo jaahiliyadu ay u isticmaalaan ama saddex siyood oo jaahiliyadu isticmaalaan saddexdaba islaamku u xaaraantinimeeyey jaahiliyadda markaynu leenahay tii islaamka ka horreysay maaha ee waa diin la-aanta un sida musطalaxa qur'aanku ina baraya waa musطalax qur'aaniya aljaahiliya afa xukm aljaahiliya xamiyat aljaahiliya waa eray uu qur-aanku ina baray weeye marka waa nidaam kastoo dadku ay raacaan oo ay qaataan casri kastaba ha lagu sheega eh oo aan diinta ahayn ayaa jaahiliyad la idhaahdaa waxyaabaha isticmaalayeen waxaa ka mid a jaahiliyaddu isticmaasho in la idhaahdo furiinku waa waajib mararka qaarkood ayaa jaahiliyadu ay idhahdaan furiinku waa waajib oo islaamtu marka ay heer gaadho ama dadku marka ay waa sida ay qabeen madaahibta qaarkood sida kiristanka iyo yahuudiyadda iyo mararka qaar marka ay heer gaadho ama muddo la wada joogo guurkan udhaxeeya wuu iska egspire garoonaya dabeetana automatical si toosu isaga furmaysaa gabadhu malaha inaga dee waxba inaga soo yarsiqay markay dadku leeyihiin waa la ala jiriidiyo de waxaa la jiriidiyaa wixii duugooda waa caqad la saxeexay heshiis la saxeexay wey heshiiskii wax burburiya haddaanu jirin dee wuu jiraa marka wax la jiriidi jiriidin wax la idhahdaa ma jiro haddaan dee furin jirin mararka qaarkoodna soomaalida waxaad ka maqlaysaa ninku markuu afar guursado taa shanaad kol hadduu guursado tii u horreeyaa sii furmaysa dabeedna waa tusbax tabada laga furayoo hadduu haddana tu lixaad guursado tii kalunbaa sii furmaysa waa marmarsiiyo min weynadii lagu duulay weeye markaa taasna waa wax jiro dadka aynu ka maqalnay hadduu tu shanaad guursado taa shanaad shareecadda waxay leedahay taa shanaaddu guurkeedu xaaraanyo aanu xidhmayn ya oo aanu xidhmaynin leanna albaab meel xidhan bay garaacaysaa taas iyaguna waxay kuleeyihin me tan shanaad wuu guntamaye tii u horreysay baa sii baxday oo horay ka sii tagtay waa min weynadii asalka ahayd ee ubadka o dhan dhashay marka taas jaahiliyadda nooc ka mida wey islaamku waa mamnuucay wax iska furiil baa idhahdaa ma jiro mararka qaarkood dadkeenna waxaad ka maqasaa ninkii afar sano iga maqnaa ismaanu aragde sow iskama furi wax aan ka cunayna ma jiro sow iskama furi me iskama furi qofku iska furmi maayo in la fura ama qaadi fura ama ninka mooya iskama furmayso jaahiliyadda aragti labaad baa waxay odhanaysaa waatay carabtu qabeene in gabadha la furo la soo celiyo la furo la soo celiyo la furo la soo celiyo waa biraarantaa ilaahay uu ka taxadirayo biraaran gabadhiioo la furo oo la soo celiyo furiinkii laga dhiga wax lagu ciyaaro lagu karbaasho gabadha iyo soo ceshiga qayb saddexaad oo imikaba nasaaradu dee caadadaba kiniisaddu ay leedahay ayaa jirtoo ah in la yidhaahdo furiinku ma dhacayo oo maba furmaysaba gabadho maba furmayso sidaa darteed aada maqlayso labadii qof way kala lushaan way kala lushaan oo waa laba kala sabaraytoo kala socdayoo isna halkaasuu joogaa iyana halkaasay joogtaa la ismana qabo la ismana furin waa taa ilaahay uu tilmaamay fatadaruuha kalmucallaqa way deldelanta nin ma leh nin la-aanna ma ah taana qur-aanku waa diiday iyo sharcigeennu sharcigeennu balaaqa waa warwareejiyo labada qof marka ay saseegaan aad buu qur-aanku isugu muslaxay sidaad aragta in la iswaaniyo in gabadh iyo ninku xooga ahay dee ninkii layidhi ka yaro durug haddana edbi waxaasoo dhan markay soo dhaaftay arrinku qoyska soo dhaafuu soo dabadbaxo haddana dadkii xigtada ahaa iyo qaadiga iyo waxaa layidhi fabcasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha al arrinka yaa laga quusanine laba xigta ha la diro oo aqoon u lahoo labadan qof dhagaysto oo isku yara muslaxa cid isuma dhaantee waxaasoo dhan haddii ay soo dhaafto luufluuf iyo leelleel lama ogola marka waa kaa ilahay fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan arrinta halkaasay maraysa waaya mashruuciyatu alaaqi fi lislaam weeye marka alaaqii waktiga loo gudbayo alaaqiina waxa weeye wakti wada joogii laga quustay wada joogii waa wakti laga quustay oo lasiri kuwani mar hadday sidan yihiin islaamnimadoodaaba ka aafoobi way isku diin seegi doonaan marka dabeetana ha kala jahaysteen waxaa la yidhaahdaa cinda dikri alcamaa yustaxsanu alcawar marka indhala-aan la sheego cawar maantu waa iska sahl hebel wuu cawaran yahay waxaa la sheegsheegaya ama ay sahlanaan doontaaba marka indhala-aan la sheegay la yidhaha hebel waa indhoole waxaa la yidhaha kale alkayu aakhiru dawaa dabku waa dawada u dambaysa marka waxaa kaloo nala soo maraa dabkana laydhaan kula daalmo umuuman dalaaqo heerkaasuu islaamka taagan yahay wuu fasaxay laakiin waa waktiga maaro kale la waayo waaya marka haddaba axkaamtiisa loo soo noqdo haddaynu aayad aayad ama jumlo jumlo ugu soo noqonno iyadoo kollay kutubo badan lagu sharxo haddana inta waktigu inooga saamaxo insha allahu waxaa ilaahay uu ka warramay gabadhii la furay in ay muddo fadhido waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu dumarkii la furay saddex qur'i intay helayaan naftooda ha u kaadiyeen waxay intaasi tusisay furiinkiina inuu xalaal yahay kow tii la furayna inaanay markiiba fagad odhanaynin oo aanay nin iska guursan karaynine ay muddadaa saddexda jeer intay daahir noqonayso sabirto oo aanay guursanin xikmadduna waa laba arrimood ta u horayso weeyaana horta in riximkii la hubiyo islaamku aad buu ugu dadaalaa abtirsiimada iyo nasabka iyo ubadka in la kala sooco oo aan la isku darmin nasabku waa arrin muhiima weeye waa ka dadku isku xidhiidhinayo waa ka lagu kala soconayo aad buu tixgeliya islaamku dad bilaa abtirsiimo ah oo meeshay doonaan ka dhacayo marayo ummaddun dhex socda maya ummaddu waa laysku garanayaa waa laysku dhexlayaa waa las laysku abtirsanaya marka ilmahan cidda dhashay si loo garto saddex jeer hadaahir noqoto waaya xikmadda kale ku jirtaa waxa weeyaan xikmadu way badan yina inta la sheegay fursad in la siiyo kii wax furay fursad in la siiyo kii wax furay sidaa daraaddeed ayaa muddada ay cadadbaxan ku jirta lama ogola inay reerkoodii isaga dudo isaguna intuu isu xariifiyuu bud qaatay inuu aqalka ka eriyo lama ogola haddii cidi ay ka baxayso isagaa ka tegaya iyadu laakiin ka tegi maysa aqalkii lagu furay bay fadhiyaysa naag la furay fadhi ula ma aha laakiin waxa wey tii la furay way fadhiyaysa sharcigu waa caynkaa wey ilaahay baa suuratu dalaaq bilowgeeda kaga warrama waxa wey walaa tukhrijuuhunna min buyuutihin walaa yakhruju iyana yay bixin idinaha saarina waxa iska macruuf oo ilaahay uu ogsoon yahay si aayaddaaba uu ku sheegay laa tadri lacala allaha yuxditu bacda dalika amran waxba adigu garan maysid bani aadamo wey ilaahay gadaal inuu wax ka keenaa laga yaabaa oo ay xagga dambe iska jeclaadaan labada qofa isbartay fuqahada waxay yidhahaan qaaciday sheegaan mufaaraqatu lma'luufi mashaqa shayga aada la qabsatay haddaad ka tagta mashaqaa ku soo gaadha gabadhu ninka way la qabsatay isaguna wuu la qabsaday qoyskay la qabsadeen marka ay cadhadu ka ba'do ee muddo ay joogaan ayuunbaad arkaysaa islaantii iyo odaygii isu soo hilooday oo haddii aanu isagu markaa qiilka hore u raadinin iyadiiba ay ka horaynaysay raadinayso intay culimmada u tagto ay leedahay wuu silanaa wuu cadhaysnaa sidan u ahaa oo iyadiiba ay markaa baadidoon tahay taasi macnaheeda waxa weeye muddadan labada bilood iyo barka ah ama saddexdaa jeer inta ay daahir noqonayso waa wakti calo walaal waa la bariyaaye ay suuragal tahay inay isa soo jeclaadaan dabeetana in gaaban waa inuu ka soo ceshadaa iyadii aan gurigiiba ka teginaysa uu maqsinkaa seexda iyana maqsinkan ay seexato ayuunbaa dabeedna cadhadii iska ba'day gadaal baa layska jeclaaday raalli baa layska noqday waxaa la doonayaa isagoon cidnaba u yeelan inuu ihahdo raajactuha ilaa cismatii aw ilaa cismati nikaax ibla aynan soo ceshaday intaasay ugu simantay intaa ayay ugu simantay waa in dhow waa xikmaddii weeye xikmaddii ilaa hadday ka dhaqaajiso reerkoodii tagto oday iyo islaan iyo sodog iyo seediyaal iyo wixii o dhan ba fiiladaas ay soo qabsanaysa marka arrinkii ma sahlana oo inaga aragnay markaa in loo qayilayo oo dabeetana loo soo xoqonayo oo ninkiiba foos burbur arrinkiisa uu marayo bal waxa qur-aanku mushkiladu xaliyee nidaamkii jaahiliyado dhan waa lagu xaliyay markaasuu labadooda dhammaysanayaba bes ama qowl bay ku dhamaysan karaan ama ficil bay ku dhamaysan karaan labadaba waa la yidhi waaya aayaadka soo socda bal ayaynu ku gaari doonaa rajciyada ee xikmadda ay noo geysay markaa ah labadaasi waa xikmadda ku jirtaa way tahay waalmudallaqaatu kuwii la furay yatarabasna bianfusihinna latiifada ku jirtaa marka halkii hore waxaynu soo marnay tarabusu arbacati ashhur tarabusku waa iyo iyo tarabasna waa ukaadin markii hore maxay ahayd tarabusu arbacati ashhurin afar bilood ah loo kaadiyo hala sugo halkanna yatarabasna bianfusina nafahooda ha u kaadiyeen nafahooda ha u kaadiyeen marka aad aad usii dhadhamiso waxa ka muuqanaya in ay xarka isku hayso iyadii waa caifada dumarku way isku badan way iska badan tahay inay cadhooto ay cararto ayaa badan inay si degdega u guursato ayaa dhici karta oo qaarkood ka dhex toosaanoo had iyo jeer dhinaca ka raacaan marka gabadha la furo ha isu kaadisada ilahay nafteeda ha u kaadiso ha xijiso waaya marka waa waajib oo amara leh amar allah ku dhacay marka inay fudaysato maaha waxaa kaloo aayadda ka mu ilaahay uu ku xusay alaaata quruu saddex qur'i erayada ku soo aroora nusuusta qur'aan iyo xadiisba laba qaybood bay noqdaan qaarkood waxaa la idhaahdaa nasun qaarkoodna waxa la mushtarak erayna waa erey ku cad oo aan macno kale ku suuroobayn kaa mooyaane erayada qaarkoodna laba macne saddex macne waxaasaa ku suuro geli kara kolkaasaa mushtarak baa la ydhaha macnayaal dhowra ayaa wada geli kara imika halkan oo maala marka la ydhaha aqiimu salaa wa aatu zakaa maxaa ku suuroobi kara dee macno qura salaada ooga oo sakada bixiya dee wax kale laguma fasiri karo waa nas buu ku yahay waa waa musalax usuuliya wey ereygaas kaasunbu ku cadyahay dhan kale looga kaxayn karo salaada kolka la ooga laakiin kolka imika ilahay uhi salaatata quru saddex qur'i ereygii qur'iga ahaa luqada carabiga kolka lagu noqday laba macnu yeeshay marka axaadiista iyo shicirka carabeed iyo loo noqdo mid waxa uu yahay mararka qaarkood baa lagu tilmaamaa xaydka iyo caadada mararka qaarkoodna waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay duhriga gabadha ay ka daahir noqoto caadada labada ereyda maadaam ereygii mushtaragu yahay luqada labadaba uugu soo arooray culimada muslimiinta ee fuqahada ah ama madaahibta afarta ah labaiyo labay noqdeen qaarkood waxay leeyahay alaaata quruun waa saddex jeer inta ay caado helayso qur'iguna waa caadadii qaarna saddex jeer inta ay daahir noqonayso wax yar bay isku khilaafi karaan waxbay isku khilaafi karaan dee adilada qolo waliba ay soo qaadanayso aayaad iyo axaadiis iyo shicir bana wakhtigeedii maaha oo wakhtigu inoo saamixi maayo alaaata quruun saddexdaa jeer saddexdaa jeer marka ay daahir noqoto rixilkeedii waa beri noqday oo waxaa la hubinayaa in ay markaas aanay ilmasidin qaybta ku xigtay ilaahay wuxuu hi walaa yaxilu lahuna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihina in kunna yu'minna biاllahi walyawmi alaakhir intaasina way wada socotaa si gaara ilaahay dumarkii ula hadlay la furay waxa ilaahay uhi xalaalu maaha inay qariyaan dumarkii waxa ilaahay uu rixilkooda ku abuuray ilmagaleenkooda iyo makaankooda wuxuu ilaahay boqorka ahaa ku abuuray ma aha inay qariyaan dumarkiiyo xalaal uma haddii ilaahay iyo aakhiro rumaysan yihin waxaan lagu abuuree la ihmaali ibhaamka ku jira muxuu yahay lababa waa lagu fasiray alxay aw ilxam haddii uur jiro waa inay caddayso haddii xaydkani uu jiro waa inay caddayso ilaan hadday qariso ilmo caloosheeda ku jira ama midaan ku jirin ay sheegato ay tidhaado uur baan leeyahay ama iyadoo xayd heshay ama aan helin ay qarisay xaqiiqadii sheegi weydo mar walba xukunkii uu isbedelaya xaydkanoo la sheego ilmahanoo la sheego inay daahirta inay wax leedahay aka arrin kaleoo la caddeeyo axkaam baa ka ratibmaysa abtirsimaday ka ratibmaysa cadadbaxeedii baa ka ratibmaya guurkii la guursan lahaa soo ceshigu soo ceshan lahaa hadday dhimato ama uu dhinto dhaxalkii waxanoo dhan waxa ay ka ratibmayaan waxay sheegto waxay sheegto iyadoo maalan uur leh hadday qariso dee ilmihii xaggay geynaysa waxaa laga yaabaa inay dee kiibay ka luminaysa mid kalena way u tiirinaysa dhaxalkiibaa lumaya kullu daalik ilaahay baa si gaara ula hadla wuxu uhi walaa yaxilu lahuna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihin ilmageleenkooda wuxuu ilaahay ku abuuray ama xaydkii ha ahaada ama xamligii iyo uurkii ha ahaada iyay qarini wasiyaadka ilaahay wuxuu ihi in kuna yumina billaahi walyawmi alaakhir hadday ilaahay iyo aakhira rumaysan yihin ta iimaankanaa lala hadlaya ta bilaa iimaanka lihi ee bilaa iimaankan iimaanba lahayn iyagu dee alla ay ka cabsanaysaa ma jiro isweydaaraskeeda wuu badan yahay taasina waa waano gaara oo dumarkii ilaahay u fidiyey waxaa laga faa'idaysanayaa bay leeyihiin culimadu jumladaah haddii khilaaf dhaco oo masalan ninka iyo gabadho ay isku khilaafaan uurka iyo waxaan leeyahay caadadii dee saddexda jeer loo tirinayay cidda marjaca ah ee loo cuskanayaa inuu yahay iyada maadaama iyada lagala hadlay oo iyadaa xogtii hayste ee ha caddaysa la yidhi cidda la dhaarinayo haddii la isrumaysan waayo oo la murmo isaga ma aha eh waa iyada saddex jeer ba daahir noqda m may daahir noqon bu isna leeya wuu la murmaya wuu ka soo horjeedaa cidda la dhaarinaya isaga ma ahe waa iyada maadaama si gaara ilaahay ula hadlo arrinkan xogay u leeday inkastoo akhiiran wakhtiyadan dambe dee uu jiro baaritaankiina oo maaragtay ajhisa iyo qalab wax lagu baadhaana ay jiraan oo kol haddii ay yihiin wax wax sugi karaya nawcama markhaati ahaan loo qabsan karayo dhakhaatiirta iyo caddayntooda iyo kombyuutarku waxa uu soo saaray iyo shaydaankii kaadida lagu eegaya inay ur leedahay iyo in kale iyo kolley umuurtaas iyaguna unoqodkooda ay leeyihiin maadaama casrigan aynu joogno dee wax lagu kalsoon yahay ay noqdeen oo qaatib waxyaabuu cuskanaya ay tahy waa yahay ilaahayna wuxu ui wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxan jumladaasina wada socotana waxa ilaahay uu kaga hadlay gabadhan la furay gabadhan la furay inaanay fasax ahayn ilaa intay cadad baxayso laakiin waxa ay u xidhan tahay oo ay u shakaalan tahay ninkii furee hore ayay u u xidhan tahay macnaha inuu soo ceshadaa fursad loo siiyey muddadaa ay cadadbaxa cadadbuxaanu dhammaan saddex qur'i iyo saddex bilood iyo intay uur leedahay inta siyoodba qur-aanku uu tilmaamay inay gabadha u ciddo tirsato muddadaa jaaris baa ninkii la siiyo ilaahay wuxuu hi bacligii bacligu waa sawji raggoodu waa kii furay axaqu biraddihinna inay soo ceshadaan iyagaa ku xaqle dadkii kale guursan lahaa iyagaa kaga xaqle fii daalika ciddada dhexdeeda shardiga ku xidhan in araaduu islaax waa haddii ay qoysnimo iyo wanaag rabaan hadduu leenleen iyo inuu dhibaateeyo doonayo maya aayaadku waxay ku soo degeen intuu gabadhiisii furay markay sii cadadbaxays ayuu waan ku soo ceshanay haddana waan ku furay haddana waan ku soo ceshan nabigay u tagto ilaahay baa ku jawaabay aayaadkan markay calashadii gabadhaas gaadhsiisay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadaa ku xaq lebaa ilahay shardigaasina uu ku xidhan yahay hadday islaax doonayaan marka gabadhu la fure ee ay ciddo tirsanayso ciddadu laba qaybood bay noqotaa cidda rajciya wa cidda baaina baynuuna baynuuna suqra aw kubra cadadbaxay suuragal tahay in la soo ceshado iyo cadadbax aanay suuragal ahayn gabadh in la soo ceshado maalan haddii uu furo dalqadihii waxu hadheen wuu soo ceshan karaa haddii uu furay laakiin furiinku uu ahaa kan soo socdo ah baabulkhulce dalqadiiba iibsatay maalan suuragal ma aha kolkaana inuu soo ceshado maxay u iibsanaysa maxay inkii ka faa'iida ahaa hadduu soo ceshan karayo haddii intoo uu furo ay ka iibsato dabeedna saa ay ku dhaqaatay oo ay suuragal tahay inuu soo ceshado soo haddana ka iibsan maayo soo haddana ka iibsan maayo dukaan buu ka furanayaa dadkeenna nimanka dabakaayaabay ka furanayaaba marka kol haddii ay iibsato tamliku bihaada shiraa'i nafsaha waa fursad loo siiyey markaa ma soo ceshan karo taa qulcigaa waxa laha baynuunatu suqra macnaha waa kala tegid aan soo ceshi lahayn laakiin dhow hadday isla gartaan dee meherunbay guntayaan meherunbay guntayaan dalqadiimay dhammaana waxaa jira markaa iyadu baynuuna kubra kala tegid weyn oo taa ilaahay uu tilmaamay xagga dambe ilaa ay nin kala guursato inaanay soo ceshan karayn ilaa ay nin kala guursato inaanay soo ceshan karayn wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxan waxaa kaloo ku jira haddii gabadhiiba ay cidda tirsigaa ku jirto oo weli aanay cadadbixin meher ma qabanayo meher ma qabanayo haddii la meheriyo wax meher la yidhaahdaa ma jiro labadaa qof sino ayuunbay ku wada dhaqmayaan bal taa aada ha loogu fiirsado dumarka marka qaadigu warqadda siiyo ama ninkooda uu furo waxa iska dhacda mid kale un inuu iska guursado iyadoo aan loo eeginba ma cadad baxday mise may cadad bixin dabeedna mushkiladi halkaa ay ka timaada ilmahan anaa lahaa iyo may anaa lahaa sidaa daraaddeed muddada ma guursan karta cid kale haddii ay guursatona ma ma ansaxayaba arrin kalea ilaahay uu ka warramo wuxuu uhi walahunna milu aladii calayhina bilmacruuf walirijaali calayhina daraja jumladaas waxa ay tilmaamaysa si guud baa ilaahay ula hadlay raggii iyo dumarkiiba ana calayhim xuquuqan walahum ayضa ana calayhim waajibaat walahum xuquuq shareecaddu waxa ay dhigaysaa nidaam ah lahu calayhi qofku inuu waxna leeyahay waxna lagu leeyahay saas wey ilaaha boqorkaa waxbuu inagu leeyay inana waxbaynu ku leenay waalidku waxbuu inagu leeyay inana waxbaynu ku leenay oorida waxbaad ku leeday iyana waxbay kugu leeday mujtamacu waxbaad ku leeday iyaguna waxbay kugu leeyihin lahu calayh soo xisaabtu caynkaasun maaha xisaabtu waa lahu hebel waxaa isu leeya waxaana waa lagu leeyay tacaamul marka uu jiro mucaamala kolkay taalla wey idan labadii qofe wada noolaa midi ma aha tuul la isticmaalayo mana aha addoon afduuban ragg iyo dumarkii midnaba laakiin sidaa uu islaamku u dhiga waxa weeye mid waliba inuu waxna leeya waxna lagu leeyay waxa uu qofku leeyahay waxa la yidhaahdaa xaq waxa isaga lagu leeyahayna waxa la yidhaha waajib laka xaqun wa calayka waajib waajibna waa lagu leeyahy ogow xaqna waad leedahay sidaasaa ilaahay u tilmaamay markaasuu yihi walahunna milu aladii calayhina walahunna waa lahudii calayhinana waa qofka wixii lagu lahaa saas wey waxa ilaahay u raaciyey bilmacruuf bilmacruuf macruuf waa maxay qaydkaa qur-aanku aad u xidhaa haddii la isqabayo haddii la wacaashiruhuna bilmacruuf milu aladii calayhina bilmacruuf faimsaakum bimacruuf macruufkaasbuu qur-aanku daba wadaa macruuf almacruufu maa carafahu sharcu macruufku waa waxa uu sharcigu yaqaanee laguu dhigay xuquuqda iyo waajibaadku sharcigu dhigoo la ilaaliya haada huwa almacruuf kaasoo la khilaafaana haada huwa almunkar waa munkarkii weeye laakiin macruufka iyo munkarku ma aha dadku waxay isku qanciyaan inuu wanaagsan yahay ama u xun yahay kaa maaha qiyaasta dadka maaha laakiin waa siduu sharcigu dhigay wey walirijaali calayhina daraja iyagoo gabadhii wax lagu lahaa iyana ay wax lahayd ayaa haddana ilaahay wuxuu raaciyey raggii waxay leeyihiin darajo darajadaasi waa maxay waa dheeraad bay leeyihin darajadaasi waa dheeraad hadihi daraja takuunu marata litashriif وتكuن maraة للتكليiف daرajadaasi تaشhriifna way noqotaa تakriimna way noqotaa labadaba dheeraad buu raggii leeyahay baa ilahay dheeraad addoommahana dumarkana ilaahay isaga abuuray raggana isaga abuuray markaa hadduu dumarka dheeraad siiyo iyo hadduu ragga dheeraad siiyo midba dheeraadkiisun baa loo dayn doonaa وalaa تتmنوا maa فضل الlah bه baعضكم عalى bعض lirijaali nasiib mima ktasabu walinisaai nasiibu mima ktasabu markii dumarkii saxaabiyaadka ahaa ay dood nebiga u soo jeediyeen ay yidhaahdeen jihaadka qur-aan iyo xadiisba ammaane darajo qaaliya inuu yahayna la sheegi miyaana lagu waajibiye aanu annaguna dagaalanne markaasaa ilaahay uhi maye qolada ilaahay meel buu takhasus u siiye qolada halkeeda ha ku egaato marka darajadan ilaahay uu sheega waxaa fasiraysa aada kale suuratu nisa aynu ku tegi doona ilahay uhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bimaa fadala allahu bacdahum alaa bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bimaa anfaquu min amwaalihim labadaa arrimood ayaa markaa darajadan fasiray bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd dheeraadka ilaahay ragga uu siiyey qawaamiin bay ku yihiin intaas waxay tusinaysaa waa darajatun litashriif wabimaa anfaquu min amwaalihim iyo bixinta ay xoolahooda wax ka bixinayaan intaasina waxa ay tusinaysaa waa darajatun litakliif waa karaamo ay iyo wanaag ay jinsi ahaan u yeesheen iyo iyaga oo xil gaarhi uu saaran yahay labada arrimood marka tasriif iyo takliif aynu leenahay labada jinsi kolka la isu eego kanaa dheeraad leh oo ragga ah dee kan dheeraadku raggu leeyahay dumarka xaguu ka jira meeluu ka qabanaya male dheeraadka uu leeyahay waxa weeye ka loogu magacaabay in uu mas-uuliyadda qaado inuu mas-uuliyadda qaado takliif baa jirta iyaduna takliif oo ah had iyo jeer haddii hawl cid loo xulayo oo takhasuskeeda la eegayo waxaa loo eegaa cidda kafa-adu leh ama qaban karta marka raggii baa qiyaadadii iyo hogaamintii qoyska iyo qawaamnimadiisii u adadag isagana ku muddo karta marka walirijaali calayhina daraja waa darajo u badan xilka isaga saaran gabadha nin xilka saaran iyo ninka xilka saaran waa iska macruuf xilka ninka saaran inuu badan yahay aad bay waa macruuf taas marka saasaa ilaahay uu cayimay qolo waliba waajibka la gudbani waxa uu yahay waxaa markaas tani ay tahay inaan la isku xadgudbin oo la isku dhicdhicin laakiin qof waliba wixii uu lahaana uu doono wixii lagu lahaana uu markaa raadsado si wanaagsan wixii uu lagu lahaa hadduu bixiyo ase uu hore u waayo wixii uu isagu lahaa waxa markaa loo horraysiiye sabir ha iska sabro ilaahay baa yidhi wacaashiruuhuna bilmacruuf fain karibtumuuhuna facasaa an takrahuu shayan wayajcal allahu fiihi khayra ilahay si isugu maslaxeen si wanaagsan dumarka ula dhaqma haddii aa wax ku karaahiyaysateenna waxa laga yaabaa waxaa karaahiyaysanaysaan khayrku inuu ku jiro nebigaa sii fasira wuxuu leeyahy midkiin gabadha hadduu akhlaaqda qaarkeed iyo dhaqanka ku naco in badan oo uu ku jeclaanayo ayaa badan qof wada salbi ma jiro negative qof ahi ma jiro ee qofku meelna wuu ku liitaa meelna wuu ku wanaagsan yahay maaakiid iyo maxaasil iyo masaawiba uu leeyahy marka waxaa la isu eegayaa uun hadduu wanaagiisu badan yahay taylihiisa dhacdhaca waa loo dhaafaya odayga iyo islaamtaba saasaa qur-aanku isugu maslaxay idan xaqa iyo waajibka oo la kala garto qoyskaa ku jiri karaya taasina waxay u baahan tahay aqoon raggu inuu diinta wax ka barto dumarkuna la baro ay wax ka bartaan hooyooyinka iyo habluhuba taasi waxaa ay ku iman karaysaa markaa in dee qof waliba wadadiisa u raaco oo mid waliba halkuu ka hawlgelayo mid waliba ka kale weyga uu ku leeyo waa nidaam iyo qaanuun xuduud iyo xerar alle ku salaysan oo ilaalin u baahan oo sidaa aad arkaysa ilaahay uu u adadkeeyey oo adadkeeyey marka waxaad moodaa in aynaan ka wada gaarsiin karaynin bal si aynu u fahamno inaynu iska yaryaraysano caawa aynu halkaa ku joojino wallahu aclam